leedka puntland cabdiweli maxamed cali gaas ayaa sheegay in beesha caalamku ay waddo dhexdhexaadeen ku saabsan khilaaf u dhexeeya khilaaf uu sheegay in uu u dhexeeyo maamulkiisa iyo dowladda federaalk ee soomaaliya doctor cabdiweli maxamed cali ayaa sidoo kale ka hadlay mashaariic horumarineed oo laga sameynayo puntland kadib safar uu maanta ku tegay magaalada boosaaso faadimo yaasiin jaamac ayaa warbixintan nooga soo dirtay boosaaso madaxweynaha puntland doctor cabdiweli maxamed cali gaas ayaa kadib markii uu safar ku yimid magaalada xarunta ganacsiga puntland ee boosaaso ayaa waxa uu shir jaraa-id ku qabtay xarunta madaxtooyada puntland ee boosaaso waxaana uu ugu horeyn ku sheegay inuu kulan la yeeshay maantay madax ka socota dalka imaaraadka carabta oo la filayo inay ballaarin ku sameeyaan dekeda magaalada boosaaso waxaa kaloo safarkaygu heeyey inaan halkaan isku aragno safiirkii dowladda imaaraadka carabta maxamed al cuhmaani iyo wafdigu hogaaminaya meesha yimid qolo kale oo iyana dubay ka tirsan oo dubay worldport oo waagaan kula soo kulmay aan safarkeeda ku tegay dalka sudada imaaraadka carabta iyana way imaan doonaan waxaan maranaya bisha toddobiyo tobankeeda meelahaas toddobiyo tobankeedana imaan doonaan laakiin hadda waxaa yimid abudabay annaga siyaasaddeeda waxay ku wajahan tahay siyaasad horumarineed dalka wax kasta oo horumarkiisa ka qayb qaadanaya juhdi badan in la geliyo wakti badan in la geliyo mar walbana annaga focuska iyaga iyo qorshahayo kama dambaysta uu yahay dalku in wejiga hadda u leeyahay iska bedelo weji kale uu yeesho
dhinaca u kuurgelidda ammaanka gobolka bari ayaa madaxweynuhu sheegay inay safarkiisa ka mid tahay muddo koobanna uu joogi doono magaalada boosaaso si uu wax badan uga ogaado dhacdadii dhowaan lagu dilay labada taliye allah naxariista dhowaan waxaankaan lagu dilay taliyahii qaybta buluuska gobolka bari oo nin aada u shaqaynaya runtii ahaa shaqa fiican magaalada ka qabtay marka inaanu soo booqanno xaaladda meesha ka jirtaan ogaanada waa lagama maarmaan madaxweynaha puntland oo wax laga weydiiyey go-aankii dhowaan puntland ay xiriirka ugu jirtay dowladda federaalka ah ee soomaaliya ayaa sheegay inay jiraan wada hadallo balse mowqifkoodii ay weli ku taagan yihiin la isqanciyo oo la wada hadlaayo marna meesha kama bix dabcan waa la wada hadlayaa laakiin wixii laisku hayey iyo wixii dhibtu ka dhacday weli sideeda ugu taaganta wax isbedelan oo hordee muuqda oo laga sameeyey ma jirto laakiin waxaa socdaa dadaal danka beesha caalamka ah waxaan rajaynaynaa marka dee in wax ka soo baxaan waxaana dhali ay ka yimaadaan laakiin arrintu siday bay u taagan tahay sidoo kale waxaan maqlayay dad mas-uuliyiin oo laftigood si aan laaqi ahayn uga hadlaayay idaacadaha iyo tv-yaasha laakiin annaga mowqifkaygu wuxuu ku dhisan yahay soomaali oo federaal ah soomaaliya ku baqata dastuurka dastuurka waxaa weeye waa waa heshiis bulsho oo la samaystay isaga marka in la jebiyo ama la rifo ama wax laga bedelo iyadoo ciddii wada dhigatay aysan u dhammayn waxay ka tahay waa mas-uuliyad dar waana meel ka dhac hadafka runta ah ee puntland ka cabanayso ayaa madaxweynuhu sharaxaad ka bixiyey isaga oo sheegay in gobolka mudug qayb ka mid ah ay puntland maamusho islamarkaasna ay lama taabtaan tahay jiritaanka puntland laakiin annagu marna gorgorta laga gelimeeyo jiritaanka puntland iyo wax kastoo wax u dhimaaya midnimadeeda saaxada dhulka ay ku fadhido waxyaabaha masiiriga jiritaanka puntland waa in la sharaxaa marka laleeyahay galgaduud iyo mudug mudug maxaa looga jeeda mudug waa dhul lawada degan yahay waqooyiga mudugna puntland baa xukunta koonfurna decid kale ayaa u tarisa marka annaga cidna ayaga dhulkooda kuma haysan umana jeedno laakiin ka annago aan leenahay oo maamulkayaa ka tirsan gorgorta laga gelimayo hadda magan loogu yahay loo dabafadhiyaana ma jirto shirkadaha maalgashiga shisheeye ayaa puntland kusoo qolqolaya muddadii bilaha ahayd ee uu hoggaanka puntland hayay doctor cabdiweli maxamed cali gaas iyadoo horay ay u yimaadeen wufuud ka socota dowladaha turki jaynaha iyo imaaraadka carabta kuwaas oo la quudaraynayo in ay maal gashadaan kaabayaasha dhaqaalaha puntland sida ayraboorada iyo dekedaha faadime yaasiin jaamac v o a boosaaso